waxaan ahay buraali hire waxaana maqalnay muushumaan nadiif uu imaan urahayo haantan xumaanu xumaana imaaneen meeshan haantan wakhtigii la dhisay ilaa maanta waxaan u malaynaa waxaa laga joogaa saddex sano iyo wili wax inay sawir ahaan noogu taagnaato oo sanam ay ahaato noogulama dhisin annaga waxaa noogula dhisay dalweynihii meeshan fadhiyey inay wax loogu qabto baahidaannadii inay wax loogu qabto oonkina hayey in wax loogula qabto oo shalay loo abaabulay laakiin kama muuqato haantii la dhisay waxaa rooneed ee loo dhisay saddex buula oo mid ay tahay kuniso midna ay tahay buula masuuri midna ay tahay tawakal saddexdii waxaa jirta haantan in baybab laga qabto oo mid walba baybkeeda meesheeda la aadiyo oo wixii loo dhisay shalay laga laga cabo waxaa jirtaa buulo iska dhaafo buuladaa iska dhaaf xataa masaajidka intan uu jiro gacantayda ay gaarayso inay maaragtay aan loo dhisin ay biyo ayna helin meeshan oon la hagaajinin oon la sidii la rabay aan la yeelin walaalo ha ku soo lagu-in ha ha ku soo lagu-in sharaftaada wax hadhow maaragta wax u geli u dhimaysaa jirtaa waxaad yeeli meesha ha ku soo logeen haddii aad rabto inaad aragto adiga oon furud iyo waxaa midna aan ku talagelin emow arag meesha ilaaba kurinaysa wixii laga dayacay tiri lahaa oo u dhiman oon waxba looga qabanin waa inaad aragto meeshan waxaan iskugu imaanay saakay salaadii baan meeshan imaanay waxaanan u imaanay dhibnahaayo taangi ayaa mataqaanaa saddex sano muddo laga joogo dowladdan dowladdii ka horreysay ayaa taangi noo dhistay haddii taangi nooloo dhisay taangiga waxaan rabnay oon sugaynay inaan biyo ka cabno taangiga waa la dhisay halbeeba weynaa la soo geliyey biyaa la saarayaa la yidhaahday wixii lagu cabbi lahaayna looma samaynin ilain taangiga intay afka la saarto asaga lama dhuuqaaye marka saas darteed waxaan baaq u diri ee mataqaanaa mudana nadiif waxaa dhacday inay taangigii ee mataqaanaa nagula kor suray ee beebka la soo geliyey in la dhahay bahal yar oo mataqaanaa ee ninka gafanaha ku joogsanee la yidhahday oo mataqaanaa waa la furi la dhahay in lagu dhisay wax markii hool markii la qabto oo la ebyo oo la bogo yaa mataqaanaa la furaa biyahaas waa ka oomannahay beel waxgii la furaayo markii waxaa wanaagsan oo sharafteeda ah dadkeeda markii loo imaado in su-aashii la weydiiyey ma cabteen iyo haa inay ahaato ma cabbin sidaan ku cabbaynayna ma taallo umana eko wax la furaayana meeshan ma ka muuqdo walaalkan waxaan u sheegaynaa haddii been loo sheegay in wixii loo sheegay ay been u tahay aan u sheegahaynaa haddii uu mataqaanaa saas ku og yahayna haddee taas iida ee mataqaanaa raalli kuma nihin lidhaha bashiir nuuri had walaal waxaan u sheegaynaa nadiif meejan uu beebasha uu keenay tolka biyo waraabinay waan ogol